بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن نقول حشني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كافرتنا يلا وحنا آه، كشرحنا مسائشة baabka eh, toddobaad oo ku keenay maa jaa fi ruqa watamaa'im inta aynu marka masaa-isha gelin waxaynu wax yar waxaan ku noqonayaa eh, casharkii hore atharkii ku jiray oo saciid ibnu jubayr atharka waxa uu yidhi saciid ibnu jubayr waxaa laga wariyay inuu yidhi man qadaca tamiimata min insaan kaana ka cidli raqaba saciid ibnu jubayr waxaynu nidhi waa taabicii waa ardadii cabdullahi ibni cabaas ee saxaabi maaha atharkana ma uu sheegin oo sanad uma sheegin oo kama uuna warin saxaabadii iyo nebiga midna lagama warigin arrintaana waa arrin eh, aan ijtihaad lagu gaari karin oo waxa thawaabta iyo ajarka iyo ku sugan waa in nebiga lagala kulmo calayhi salaatu wassalaam marka xukmu rafci ma yeelanayo waxaa labaysa oo marka aynu tilmaamin cilad kalaa jirta oo- oo atharku waa daciif ibn abi shay baa warinaya sanadkiisana waxaa ku jira bay dhaheen culummadu layth ibn abi sulaym qaala alxaafid raximah llahu tacaala fi taqriib waxa uu ka yiri markuu layth ka hadlayay waa saduuqun waana ikhtilaad baa ku dhacay oo waxa weeye khaladkiisii baa batay Ee, markaasaa la kala saari waayey waxa weeye axaadiitiisii isaguna tamyiiskii iyo wixii oo dhan ikhtilaad baa ku dhacay faturikuu waa laga tegey marka fatarakuu waa ka tageen marka marka ahlu xadiidkii waa isaga tageen oo waxa weeye waxa uu noqday qof aan axaadiista la qaadan marka sidaa daraaddeed ninkaas ayaa sanad ku jira marka atharku sidaasuu daciif ku noqonayaa oo sanadkiisina daciif noqonayaa xukmu rafcina ma yeelanayo oo waxa weeye saxaabiga ayaa la yidhahdaa xukmu rafci buu leeyahay hadduu qowl sheego bishardi inuunan xataa saxaabiga laftigiisa waxaa loo shardiyaa inuunan waxba ka qaadan ahlu kitaabkii oo saxaabadii qaarkii ku caanbaxay in ahlu kitaabka wax ka wariyaan waxba lagama qaatay inaan sida salmaan alfarisiyo culammadu waa diideen wixii uu sheego oo aan sanad saxiixa ku imaan oo oo isagu uu tilmaamo xukmu raafic lama siinay dheheen marka taabicina warkiiba daa laakiin hadda waxaan ugu noqday waxay tahay inaan tilmaamo inuu sanadka ninkaa ku jiro atharku daciif yahay wallahu aclam Eh, waxa uu yidhi shiikhu fiihi masaa'il sagaal mas'ale ayuu ku keenay shiikhu raximah llahu tacaala baabkan aluulaa waxa uu yidhi masalada ugu horeysa waxaa laga qaadanayaa waa tafsiiru alruqa waatamaa'im waxaa laga qaadanayaa tafsiirka uu shiikhu inoo soo fasiray alruqa waatamaa'im alruqa waa soo fasirnay waa isku tufidda iyo waxyaalaha maar dadka lagu akhriyo wixii sharci oo bannaanna waa soo marnay oo hadday tahay saddex shardi laga helo inay bannaan tahay inay tahay kalaam la garanayo oo carabiya oo mafhuuma inay tahay ama ay tahay ka- eh, min alqur'aani wasunna labadaas shardi shardiga saddexaadna an laa yactaqida araaqi walmurtaqi labadooduba inaan kan lagu tufaya iyo kan ku tufaya midna inayna ictiqaadin ana lahaa ta'hiiran inay ruqyadu ta'hiir leedahay bidaatiha ay macnaha ilaahay ayaa dawada keenaya laakiin waa sabab un la marayo sababtaa markii la maro ilaahay ayaa dawada bixiya ee iyadu maaha inay wax daweynayso dad badan oo intaa lagu tufayo oo qur-aankii lagu akhrinayo ayaan ku biskoonayn oo waxa weeye caafimaad aan ku helin Mm. watamaaimna waynu caddaynay oo shiikhu aynoo soo caddeeyey waa waxyaalahaas dadku xirtaan oo qardhaasta la yidhaahdo ama xirsiyada oo nooc walba leh oo aad iyo aad u tiro badan oo waxyaalo badan shirkiyaad iyo waxaan shirki ahaynba ku jiraan iyadana kulligeed ma bannaana qofka waxaa la rabaa ilaahay inuu tala saarsado ee uunan isku mashquulin waxaan kale oo innagii ka soo hadalnay athaaniya masalada labaad waxa uu yidhi tafsiiru tiwala atiwala oo bikasri taa atiwala wa fatxil waaw waxa weeye macnaheedu waa waxaan soomaalidu u yaqaaniin madiidada waa nooc ka mida sixirka waa madiidada qof halkaa maraya ayaa la madiidaynayaa gabar baa ninkii diidaysa waa la madiidaynayaa markaasay sixirayaan gabadhii ninkii waa iska raacaysaa waa sixiran tahay waxay kale og tahay ma jirto dumarkuna iyaguna waa sameeyaanoo ninkeedii bay sixiraysaa markaasuu iyada iska jeclaanayaa naag kale u dhowaanaynin waa sixiran yahay marka waa min ashirki waa min alkufri gaalnimo weeye sixirkaa cidda samaysa iyo cidda isticmaasha iyo kullina waa inoo imaan doontaa oo waa baabu sixir buu keeni doonaa marka tafsiirka tiwalada ayaynu garannay waa madiidadaas ay soomaalidu u yaqaaneen madiidada xataa xoolahay ku sameeyaan geela qaar baa ku sameeya arrinta arrin khatara weeye qof muslima waxuuna raalli ka ahayn in lagu sameeyo mana mehersamaysa gabar la madiideeyey sababtu maskaxdeediiba ma joogto waaridkeedna ma bixin meherna ma qabanayo waxay ku wada joogaanna xaaraan bay ma noqonaysaa isagaana dembiga iskale haddii uu madiidaysto waa iyadu waa sixiran tahay waxa uu yidhi midda alamsal thalitha masalada saddexaad anna haadihi kullahaa min ashirki ay saddexdan lasoo sheegayba ruqyada iyo madiidada iyo tamaa'imtu kulligood inay yihiin min ashirki shirkiga inay ka mid yihiin hal mid baa laga soo reebayaa masalada dambuu kaga hadlayaa waayo sababtu waxa weeye xadiidkiibuu u deliishanayaa shiikhu cabdullaahi ibnu mascuud uu yidhi nabigu wuxuu yidhi ina aruqaa watamaa'ima watiwala shirkun marka waxa weye taas ayuu ka deliishanayaa waa min ashirki araabica masalada afraad waxa uu yidhi ana aruqaa idaa kaanat min kalaami alxaqi kalaam xaqa hadday tahay oo min alcayni walxumaa isha iyo waxa weeye maaragtay ilaysiga iyo qandhada bahalku markuu qaniino haddii lagaga akhrinayo laysat min dalik macnaha shirki ma aha macnaha shiikhu wuxuu ka soo reebayaa markuu yidhi ruqyadii iyo tamaa'imtii iyo tiwaladii waa shirki oo xadiidku idlaaqay ayaa axaadiidta kale waxay ka soo reebeen waa inagii soo marnay axaadiidtii laa ruqyata ilaa min caynin aw xuma ama axaadiidtii kale inagii tilmaanay waxa weeye laa ba'sa biruqa maa lam takun shirkaa idan ruqyadu waa jaa'is weeye way bannaan tahay laakiin waa inay noqotaa kalaamkaa la garanayo iyo adkaarta iyo qur-aanka iyo ducada waa inay noqotaa amaa waxaan la aqoon qofku hadduu akhrinayo oo la garanaynin oo ay waxay la garanaynin oo kalaam aan la garanayn uu noqdo waa min baabi sixir bay noqonaysaa waa in laga dheeraado oo laga cararo waa midda afraad weye masalada shanaad waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala ana tamiimata idaa kaanat min alqur'aan tamiimadu hadday qur-aan tahay oo qur-aan lagu qoray ikhtalafa alculamaa culammadii waa isku khilaafeen khilaafkaa waa inagii soo caddaynay oo waxa weye khilaafkaasi mid muctabara ma aha saxaabadiina lagama hayo oo khilaaf muctabara ma aha bal sida saxiixa ah waa sida culummadu ku tageen oo cabdullaahi ibnu mascuud ugu horreeyo oo waxa weeye taabiciintii iyo salafu saalix oo dhan ku tageen inayna bannaanayn waxa weeye qur-aan iyo qur-aan la-aanba waayo sababtu waxa weeye haddayna horta qur-aan ahayn iyadu waa min ashirki iyo xagga dhig laakiin qur-aankiina ihaana iyo qur-aankii oo lagu cayaarayo oo waxa weye dhibaato lagu samaynayo ayaa waxa weeye ku jira marka ma bannaana in waxa weeye qur-aanna laga dhigo inaan qur-aan aysan ahayna min baabi awlaa shirkiyaad iyo khuraafaad baa ka soo gelaya sidaa daraaddeed baa waxaa arkaysaa islaamaha fooxiya oo waxa weeye fooxa iyo waxeeyo wax sheeg sheega waxay dumarka ugu sheekeeyaan orda wadaad reerkiina qardhaasa kuu qoro markuu qardhaasta kuu qorona xiro haa hadhowey qardhaastii baa loo qorayaa qur-aan baa loogu qorayaa iyadoo xayd qabta ay xiranaysaa iyadoo umulay xiranaysaa wax walbay xiran tahay ihaana qur-aankii o dhan baa la ihaanaynaya bal qaar baa waxay tilmaameen in shirkiyaad lagu samaynayo oo qardhaasta laftigeedii waxyaalo kale lagu dhex samaynayo oo markaa shirkiyaada oo dhibaato ka imaanayso marka ma banaano qardhaasta waa in banaanka laga maro ilaahay la tala saarsado asaadisa masalada lixaad waxa weeye ana tacliiq alawtaar min ashirki min dalika iyo min ashirki waa xadiidkii uu tilmaamayaa man caqada lixyatahu aw taqallada qilaadata min watar marka qilaadada qoorta loogu xirayo xoolaha oo min watar watarka asalkiisa waxa weye culamadu waxay yidhahdeen waa seedaa boqonta ah oo neefka marka la qala seediisaas ayay ka soo bixinayaan hadhowey markaa seedaasoo dheer waxay ku xirayaan qaansada markay duugowdo sida gamuunka looga gamayo ay ay jilicdo ayay geela qoorta ugu xirayaan ratiga markaasay leeyihiin isha ayay difaacaysaa waa caqiida baatila masalada toddobaad wuxuu yidhaha saabica waxaa alwaciid ashadiid waciidka shadiidka oo ku soo arooray min daalika ay qilaadada watarka la xiranayo waxa uu ka istimbaadayaa waciidka nebiga xadiidka uu waato xadiidka laftigiisa uu ku yiri nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa weeye fa ina muxammadan barii'un minhu ha nebi maxamed calayhi salatu salaam waa ka beri noqday hadduu nebigu ka beri noqdayna waa waciid shadiid ah qofka nebi maxamed ka tabaru'ay waa qof dhumay oo khaldan oo waxa weye dariiqii nebiga ka leexday oo khatar ku sugan weye ma aha in la gaalaysiinayo ee macnaheedu waxa weeye waxay la mid tahay faman raqiba can sunnatii falaysa minii taas ayay la mid tahay weye athaamina waxa weeye mas'alada sideedaad wuxuu shiikhu ka soo qaatay waxa uu yidhi fadliga ay leedahay fadlu thawaabi man qadaca tamiimata min insaan waa atharkii aynu daciifinay oo saciid ibnu jubayr ayuu ka soo qaadanayaa ma sugnaanaysa marka thawaabtaasi waayo atharku waa daciif taabici baana sheegay ma aha xadiid iyo qowl saxaabi midna marka ra'yigana wax lagu ogaan kara maaha marka thawaabtuna waxay ku sugnaataa haddii la yidhahdo waxaa ajarkaasaa laga helayaa waa in xadiis saxiixa oo nebiga laga hayo waa inuu jiraa lamana hayo sidaa daraaddeed masaladaa shiikha kuma raacayno oo thawaab iyo ajar laga helaya ma aha laakiin mid waa loo deliishan karaa cumuuman macnaha waxa weeye waa inkaaru lmunkar man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastadix fa bilisaanihi fain lam yastadix fa biqalbi marka ajar waa laga helayaa qofku inuu waxa weeye maaragtay ka nahiyo dadkii oo u caddeeyo oo qofkii uu ka suulin kara ka suuliyo oo ka gooyo aan dhibaata uga imaanayn sida ilmihiisa iyo ahalkiisa iyo wixii la mid a laakiin ajarka taxdiidka oo kacid lara qaba inuu addoon xoreeyo kale taa daliil uma hayno marka taasi halkaas ayay ku haraysaa waayo wax daliil looma hayo marka kuma raacayna shiikha daliil thawaabtaas ilaa daliil loo helo ataasica waxa uu yidhi أن كلام آه، إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي كلام كيس وأثر كي أقدم بيي وحوير كلامه لا يخالف وحوي ما تقدم معناها واتو شيخ صو شيغي أو يري آه، masaladii hore waa siday kusoo tilmaamay hadday eh, tamaaimta qardhaasto haddii ay tahay min alqur'aan culummadu waa isku khilaafeen Eh, ibraahim nakhacina waxa uu yidhi kaanuu yakrahuuna waana athar saxiixa oo sida abu cubayd uu ku warinayo waxa weeye fadaa'il qur'aan sheekh albanina uu saxiixinayo sida culummadu tilmaameen waa athar saxiixa marka wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud kaanuu yakrahuuna التمائم من القرآن وغير القرآن وكراسدين وحوي وكراسدين مركا علماء قار waxay yiraahdeen kaanuu yakrahuuna waxa lagu xambaarayaa asxaabu cabdullaahi ibni mascuud ay taabiciintii sida ardadii cabdullaahi ibni mascuud liannahu ibraahim annaqaci waa min sigaari taabiciin waana reer kuufa oo culummadii waaweyneyd oo cabdullaahi ibni mascuud wax ka bartay iyo ayuu iyo taabicina waa yahay ayuu si fiican wax uga qaatay marka waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa kaanuu inuu u jeedo taabiciintaas cabdullahi ibn mascuud ardadiisii sida masruuq iyo calqama iyo raggaas inuu u jeedo Mm. laakiin eh, ama waxaa dhici karta inuu u jeedo asaxaaba kaanuu yakrahuuna oo saxaabadii u jeedo labadaba waa ixtimaal calaa kulli xaal ku ujeedaba waxa weeye cabdullahi ibn mascuud iyo saxaaba raggiisii waxaa ka ansaxay inay karaasadeen ay litaxriim karaahatu taxriim inayna banaynin tamaa'imta inayna waataynu soo marnay xadiidka cabdullahi ibn mascuud oo waxa weeye uu tilmaamay ina tamaa'ima waxa weye watiwalata ina ruqa watamaa'ima watiwalata shirkun inuu shirku tilmaameen ay karaasadeen marka qur-aanna lagu qori mayo wax kalena lagu qori mayo qofka waxaa bannaan in qur-aanka lagu akhriyo adkaarta lagu akhriyo taas ayaa bannaan amaa waxa kale bannaan baa laga marayaa marka insha allahu tabaaraka watacaala fawaa'idaas ayuu shiikhu ka soo saaray qofka muslimkaana waxaa habboon inuu ilaahay ictimaado ilaahay tala saarsado dariiqa nebiga raaca calayhi salaatu wassalaam tawakulna uu la yimaado ilaahayna uu baryo markaas ayuu wax walba ka guulaysanaya caqiidadaada ha ku xirin akhi fillaah waqti fillaah wadaad warqad kuu qoro kuu laalaabay waxba ku tari mayso waxaa caqiidadaada ha ku xirin waayo qur-aankana ha ku cayaarin oo ihaanaha ku samaynin ma bannaana qur-aanka qofku inuu xirto isagoo aan daahir ahayn waa arrin khatara weeye marka bal waxay leeyihin qur-aankiina taaban mayno oo weese ma qabo qoortana waa ugu xiran yahay arrinta arrin khatara weeye waa in aad iyo aad la isaga ilaaliyo walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin